aan ku bilownay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan ka digtay duufaan culus oo loogu magac daray liil taasoo ay sheegtay inay ku wajahan tahay magaalooyinka xeebaha ku yaalla ee soomaaliya hay-adda waxay si gaara u xustay in laga yaabo in dabaysha ay saamayso magaalooyinka muqdisho baraawe marka jamaame kismaayo iyo badhaadhe gudoomiyaha hay-adda maarinta masiibooyinka ee soomaaliya ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa digniinta dabayshan uga waramay wariyaha v o eda maxamed cabdisandheere
arrinkan aan soo saarnay waa dee dabcan duufaan kusoo aadan xeebaha soomaaliya khaasatan xeebaha koonfuro ilaa iyo banaadir ilaa iyo jubbooyinka waxaan filanaynaa inay dhulkaasi ay soo gaarto maalmaha soo socdo waxaan rajaynaynaa inay sida hadda ku socotaay ay ka tabar yaraato laakiin stiil waxay dhibaato weyn gaarsiin kartaa dadka xeebaha u dhow iyo dadka kaleentoodoo fishariga ah ama mataqaanaa kalluumaysatada ah iyo kuwa ku safro xeebaha soomaaliya marka maxay tahay dadku inay sameeyaan ood faraysa
dabcan waxaa weeye in laga laga fogaado meelaha intii ka fogaa karto dabcan inay dadku u diyaargaroobaan in duufaantaasu ay imaan karto waxaan kaloo faraynaa qolooyinka kalluumaysatada inay maalmaha soo socda aysan badda ay jiraafasada ka joojiyaan maadaama ay baddu kacsan tahay marka dabcan waxaa kalantadoon leenahay maamulada sida somaal maamulka oo jubbaland iyo maamulka koonfur galbeed iyo guud ahaan inay u diyaargaroobaan inay mataqaanaa xaaladaasoo kale soo wajahi karto waan gartay hadda waxaa dalka ka da-ay roobabkii guga ilaa iyo hadda ma haysaan khasaaraha ay geysteen haddiise weli ay sii soconayaan maxaad iyagana dadka uga digaysaan
dabcan roobkii guga weli wuu socdaa khasaaro wuu jiraa laakiin sidii aan runtii filanaynana wuu ka alxamdulilah ka sakharan yahay dabcan waxaan uga digaynaa sidai aan uga digi jirno kalantood meelaha ay ugu badan tahay oy dhibaatadu ka jirto ama hadda olreedi saamaysay waa webiyada labada webi oo webiga shabeelle iyo webiga jubba oo beero badan ay ku go-een hanti badan lagu waayey marka waxaan uga digaynaa dadku inay ka fogaadaan meelaha biyomareenada ah oo webiyada iyo dabcan meelaha magaalooyinka aan ognahay inay ay leeyihiin daadad xoogan ay soo aadi karaan sida baydhabo iyo meelaha lamidka ahoo qardho iyo magaalooyinka noocaasoo kaleto inay dadka aada u feejignaadaan waan gartay marka laga yimaado digniinaha aad siinaysaan hay-adda ama guud ahaan dowladda soomaaliya ma jiraa wax tabaabusho ah oo ay sii samaysay oo haddii duufaanadaasi ay waxyeello geystaan dadka lagu taageri karo lagu taageeri karo waa nagu cusub tahay markii hore afar iyo tobankii bisha ayay ayaan duufaantan aragnay inay xaaladeedu ay samaysan tahay ilaa iyo hadda waan la soconay waxaan u malaynaynay inaysan annaga xaggeena soo aadayn laakiin hadda waxaan aragnaa in ay nagu soo fool leedahay marka sidaa darteeday waan u diyaar garownay waana isku dayaynaa inaan wixii tabara aan ka qaadano
kaasi wuxuu ahaa maxamuud macalin cabdulle oo u warramayey maxamed cabdisandheere dhinaca kale sarkaalka ugu sarreeya nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan isbeddel ku sameeyey taliyayaasha qaybo ka mid ah hay-adda nisa agaasimaha hay-adda sirdoonka cabdulaahi sanbaroorshe ayaa talaadadii taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir u magacaabay cabdifataax shaaweeyey halka taliyaha nabad sugidda ee garoonka diyaaradaha aadan cadde u magacaabay cabdulqaadir xaayow muxiidiin warbac oo soo ahaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir ayaa isagana loo magacaabay kaaliyaha amniga ee hay-adda nisa tallaabadan ayaa falanqayaasha ay ku tilmaameen dadaallo uu taliyaha cusub ku doonayo inuu ku dardargeliyo howlaha nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda soomaaliya ay isku diyaarinayso wejiga labaad ee ay ku doonayso inay dalka kaga saarto kooxda al-shabaab oo xooggiisa uu sannadkii laba kun labaiyo labaatankii ka soo bilowday bartamaha soomaaliya haddaba isbeddelka lagu sameeyey taliyaasha saddexdan hoggaan ee muhiimka ah maxay uga dhigan tahay dadaalada dowladda ay ku xoojinayso sugidda amniga iyo sirdoonka ayaa weydiiyey axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ee gobolka kuna sugan magaalada brussels ee dalka beljamka
run ahaantii waxay ila tahay in ay qayb ka tahay dardargelinta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka maadaama taliyaha hadda jooga guud ee taliyaha niis oo laftarkiisa bedel uu ku yimid muddo dhow in ammaankii kor loo sii qaado inuu doorto waa sax marka kolley waxay uga dhigan tahay in dardargelin laga sameeyo ammaankii oo dhiiragelin la sii siiyo kuwana la dallacsiiyey kuwo cusubna la keenay energy cusub ayay helayaan niisa oo ammaanka kusoo biiraya oo khibradooda kusoo biiraya shakhsiyaadka hadda la magacaabay oo sida nabad sugidda loo magacaabana waxay ahaayeen dhalinyaro kasoo shaqeeya dalka runtii duruufo adag waqtigii bilowga ilaa al-shabaab ay dalka ay soo galeen dhalinyaro kasoo shaqaysay marka mar kastaba waa kora u qaadidda iyo adkaynta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka dad wax ka qaban kara inay yihiin ayaan saas daraaddeed in loo bedelay ayaa laga yaabaa oo isbeddelkan u yimid
waa gartay marka isbeddelkan muxuu kusoo kordhin karaa hay-adda nisa taliyaashaan la magacaabay waa taliyaal hore uga soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda wakti adagna runtii kusoo shaqeeyay dhaqanka iyo al-shabaab iyo dagaalkoodana wax ka fahmaya marka waxaa laga yaabaa inuu door biday inuu energy sii geliyo oo wejiga cusub uu la yimid iyo energy cusub ay isla jaan qaadi karaan saasay la tahay si badqabka bulshadana loo adkeeyo haddana waxaad la socotaa in abaabal lagu jiro sidii mar labaad loo loo maaragtay howlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay wejigiisii labaad bilaami doono marka abaabulkii qayb ka tahay ayaan isleeyahay in la abaabulo ciidamadii dibidhis lagu sameeyo la diyaariyo saas ayaan isleeyahay isbeddelka oo ku yimid taliyuhu uu doorto iyadoo muddooyinkan ifafaalo wanaagsan oo kasoo rayn ah laga muujinayo ammaanka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho taasoo kaalin muhiim ah ay ka qaadatay hay-adda nisa ayaa haddana agaasinkeeda cusub uu ku dhawaaqay isbeddelkan uu ku sameeyey saraakiisha laamaha muhiimka ah haddaba maxay tahay sababta ku riixday taliyaha inuu tallaabadan ku dhaqaaqo waa kan maxamed barre oo wax ka qor ah arrimaha amniga iyo siyaasadda soomaaliya kuna sugan gobolka minnesota waxay ila tahay inuu helo dad isaga la shaqayn kara isla markaasna leh skillskeeda laga rabay macnaha waxawaaye hay-adda saydoonka number one shaqooyinka aad ayay u fudud yihiin markaad haysatid dad kula shaqayn kara oo isfahmi kartaan isla markaasna isku si weji aad u wadaan macnaha howlaha marka anigu waxay ila tahay number one inay tahay midda ku qasabtay in uu helo tiam uu dhiso tiam cusub tiamkaasayto oo oo wada shaqayn weyn ka wada dhexayso isla markaasna suga ammaanka sababtoo ah inuu inuu helo dad isaga la shaqayn kara isla markaasna manaha qabaan information sharing dad macnaha waxa waaye wada wadaagi karo hawsha ama qabashadeeda ha ahaato ama sirta hawsheeda ha ahaato midda kale maxaa ku qasbay waa horey ayaan u sheegay waxaa ku qasbi kara arrin noocan camala waxay tahay in uu helo dad uu ku kalsoon yahay la shaqayn karo isla markaasna la gaari kara ama la la jaan qaadi kara goolka uu damacsan yahay inuu gaaro guud ahaan dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo